waxaa magaalada kismaayo ku yaala xarumo badan oo lagu barto farsamada gacanta waxaana kamid ah kollejka farsamada gacanta kismaayo oo ay dhalinyaro badani wax ka bartaan kollejkani ayaa lagu bartaa farshaxano kala duwan oo ay kamid yihiin qurxinta guryaha aartiska iyo farshaxano kale aadan cabdulaahi bedel waa maamulaha kollejka farsamada gacanta kismaayo waxa uuna iga warbixiyey farsamooyinka kala duwan ee xaruntani dhalinyarada lagu baro waxa uuna sheegay in iskuulkani uu ka duwan yahay xarumaha kale ee lagu barto farsamada gacanta bismillaah horta iskuulka farsamada gacanta ee kismaayo college of art and design kiskaad waa wuxuu ka mid yahay kolleejyada runtii ka dhisan magaalada kismaayo oo lagu barta farsamada gacanta kollegekan waxaa asaasay dhalinyaro xirfadlayaal ah oo markii horeba ka shaqeysanaya magaalada kismaayo si gooni gooniya markii dambena isku tegay samaysta madal ay ku mideysan yihiin si xirfadooda bulshadana ay ugu horumariyaan ayagana maxaan ku rahaa ay wax ku qabsadaan runtii labada kun toban iyo sideedii dhamaadkeedii oo qorshahaas nagu dhashay sagaal iyo tobankii bilowgeedii bishii afraadba ilaahay waa nagu guuleeyey oo waan furnay marka waa iskuul farsamada gacanta marka iskuulaadka kale ee farsamada gacanta waxaan kaga duwannahay iskuulkeena waxaa lagu bartaa artiska iyo wixii design la halmaala farshaxanka sidii guud oo kale marka iskuulaadka kale waa aragtay waa inta badan waa artiska laguma laguma bartay iyo farshaxanka iyo uma badna waa farsamada gacanta ee adag waaye marka iskuulkeena wuxuu kaga duwan yahay iskuulaadka kale farshaxankan dadka ku dhiirigelina inay bartaan khaasatan gabdhaho kale waxaa kamid ah maad xirfadan artiska iyadoo naftigeed laba qayb usii kala baxda oo brush painting iyo art frame waxaan kaloo barnaa leedarka oo maqaarkii hore laga sameeyo kabihii boorsooyinkii iyo maxaan kala suumankii ragga ay xiran jireen waxaa kaloo sameynaa oo barnaa xirfadahan barna waxaa kamid ah decorationka oo runtii wax waxaa kaloo barnaa fiber glasska oo sida doomaha loo sameeyo oo kamid ahaa marka xirfado aada u badan oo aan barnaa marka designka iyo artiska la jaan qaadi kara ama la halmaado barashada iyo ku shaqaynta xirfada artiska ama nashqadayntu maxay kaga duwan tahay xirfadaha kale ee gacanta waa kan aadan cabdulaahi oo mar kale sharaxaya waxaa xirfada artisku ay kaga duwan tahay xirfadaha kale xirfadan artiska maba u baahnaba qofka in uu markuu barto uu runtii ma u baahna in uu ma maxaan ku dhaha qof ugu shaqaayo ugu shaqeeyo ama asiga xataa ku qasbaysa ma aha xirfad inuu qalab iyo wax raadiye ma aha runtii annaga hadda ardayda tutali ardayda aan artiska barnay konton iyo shan ay gaarayaan fartan iyo kow arday si dadban iyo si toos annaga ay noola shaqeeyaanba marka ma ahan marka xirfad oo ayaga ku qasbaysa inay ama xarun furtaan ama qofku xirfadiisu leeyahay keliya siduu bulshadu iskaga gado ay u baahan tahay anaga marka waxaan sameynaa ardayda ma fasaxno kuwooda ta qualitygooda uu fiican yahay waxaan sameynaa marka annagaa gacanta ku hayna ka urur ahaan runta madal waxaa jirta aan ku wada midaysannahay annaga iyo ayagaba ardaygii fiicnaada oo xirfadiisa fiicnaata oo aan aqoontiisana ugu sii korina oo kismaayo youth creativity ururka hal abuurada kismaayo marka ururkaas konton iyo dhowr qof oo waxaa ku jirta afartan iyo kow si toosa si dadbanba ay noogala shaqeeyaan wixii ay barteen marka xirfadahan designka ku halmaala waa marka xirfad qofku xirfada marka uu barto uu meeshuu rabo uu kaga shaqeysan kara waay maaha xirfad baahan qalab iyo isheeg inuu xarun furto qof uu u shaqeeya barashada xirfadaha kala duwan ee gacanta ayaa waxaa ka faa'iidaysta dhalinyaro badan kuwaasi oo qaarkood marka ay bartaan xirfado kala duwan ay ku shaqaystaan